dagaal beeleedyadii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay deegaanada hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen qaar ka mid ah ciidamada dowladda federaalka xogaha la helayo ayaa sheegaya in ciidamadan ay ahaayeen kuwo la kala safan maleeshiyaad ku dagaalamay degmada matabaan ilawareedyo ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in ciidamada ku dhintay dagaalbeeleedyada ay ka kala tirsanaayeen ciidanka sirdoonka iyo kuwa militariga ee dowladda federaalka dagaaladan ka socda gobolka hiiraan ayaa noqday kuwa soo lalaabtay waxgaradka deegaanadaas ayaa dhankooda sameeyey dadaallo ay ku xakamaynayaan dhinacyada halkaasi isku haya hase ahaatee aanay jirin weli xal rasmi ah oo dagaaladan laga gaaray nabadoonnada ka soo jeeda deegaanada ay colaadahan ka socdaan ayaa dowladda federaalk ee uu madaxa ka yahay xasan sheekha ku eedeeyey in ay sii kala fogaysay dadka shacabka ah islamarkaana ay iyadu gadaal ka riixayso xiisada ka taagan gobolka tani ayaa waxa ay xoojinaysaa hadalhayntii ahayd in ciidamada dowladda federaalka ay hormuud ka yihiin dagaalbeeleedyada u dhexeeya beelaha walaalaha ah ee wadadega halka ay dagaaladaasi ka socdaan taa beddelkeeda xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo maamusha koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa dhankooda dadaal dheeri ku bixiyey sidii ay nabadi ugu soo dabaali lahaayeen qabaa'ilka wadadega degmooyinka iyo deegaanada ay ka arrimiyaan waxaana marar badan warbixinno ay soo saareen reer galbeedku ku muujiyeen in mujaahidiinta al-shabaab ay beelahaasi heshiis walaaltinimo ah dhex dhigtay arrintaasna ku tilmaameen mid ay uga guulaysteen dowladda federaalka oo lagu eedeeyo inay iyadu hurinayso dagaalbeeleedyada ka jira dalka